axmed kowsaar xuseen oo ah guddoomiye ku-xigeenka xidhiidhka ciyaaraha fudud ee somalilan ayaa si faahfaahsan uga waramay qorshayaal cusub oo ay ka xidhiidh ahaan kuwa u dardargelinayaan korna ugu qaadayaan horumarinta ciyaaraha fudud ee wadanka waa hagaag aynu ku bilowne aada iyo aad baad runtii aan kuu salaamayaa booqashadan soo booqatay saaka aad nagu soo booqatay wasaaradda dhallinyartii ciyaaraha haddii aan ahay gudoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka ciyaaraha fudud ee jumhuuriyadda somalilan master juujule oo ku magac dheer axmed kowsaar xuseen waxaanu iminka noo qorshaysan xagga orodada fudud inaanu ku qabanno tartan hargeysa berbera ceerigaabo boorami lixda gobole hore ee somalilan gobolna waan kusoo qabanay lixdaana bacda ciidda hadduu ilaahay idhaa aan kolba gobol soo qabananaa orod walba shanta inana ka soo baxa hadduu ilaahay idhaa yaa noo qorshaysan inaanu caasimadda hargeysa haddana soddonka meelaha etoobiya oo kaliyo tababar loo sameeyo lix goboloo mishana oo laga dhigo xulka qaranka loo tababaray somalilan halkaa markaa weliba in etoobiya meelo lagu tababariyo waxyaabaha loo qorsheeyo waxaana naga caawinayaa ciyaaraha fudud dahabshiil baa ballan qaaday insha allah bikariim oo wada hadalnimo socday sar fadhiisanaanu saragnay marka rabadaan taana dee waa bil cibaado ayadana markaa bishaa cibaada lagu jiraayo dee oradadu iska fadhiyaan geestigale axmed kowsaar xuseen guddoomiye ku-xigeenka xidhiidhka ciyaaraha fudud ee somalilan ayaa xusay inay ku howlan yihiin qorshayaal cusub oo ay gacanta ku hayaan markuu orodku markay rabadaantu baxdana la ciidana bacdeen tababaradoodii xiduni waliba duurku xulayaa bilaabayaa markaasaanu tartanada hadduu ilaahay idhaaho nafta nooda ayaanu qaban doonaa iyo wixii kale soo biira qaar kaleo iskuullada dhexdooda ah laftigooda rajooyin baanu haynaa weliba aan bislaan iyakana waanu rajeynaynaa orodyahano kaleo dabadii inay oroda qabtaan insha allah way ballan qaadeen aan isku ogeyna tegey iyakuna orodada markay yimaadaan ay joogaan baa dhici karta marka aada iyo aad baa u fiicayn ciyaarada si u socdaan dhan walba ha noqdaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waata aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa jaaniskaad ila wadaagtay iyadoo rabadaana aad iyo aad baad mahadsantahy guddoomiye